بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo shimaha cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix ibn fawsaan fawsaan waa darsigii lixaad kani baabu dikri suu'i danni billaahi caza wajal kan wuxuu baab yahay sheegid la sheegaayo alle oo lagu malax xumeeyo baabu dikri suu'i danni billaah wa qowli illaahi tacaalaa yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya iyo alla qowlkiisii uu yidhi nimankii munaafiqiinta ahaa alle waxay ku maleeyaan malo aan xaq ahayn malihii xaq aha malaan ahayn ay ku maleeyaan alle danna aljaahiliyati ka danni aljaahiliyati oo sidii jaahiliyadu ay maaragtay alle u malayn jiraan oo ah oo maxay ictiqaadiyeen marka nimanka munaafiqiinta ah in nebigii la dilay sala alla alay wasalam ama aan loo gargaaraynin iyo wa qowli illaahi tacaala alle qowlkiisa uu yidhi wadaalikum kuwa gaalaa laga hadlaayay oo u maleeyay alle inaanu wax badan oo ay samaynayaan iyagu aanu ogeyn walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kathiira mima tacmaluuna kuwi lagu yidhi waay wadaalikum kii naas waa malihii naas xun waay ma og tahay dannukum aladii danantum birabbikum malihiinna aad alle aad ku malayseen yaa ardaakum idin halaagay iyo wa qowlihi tacaala alle qowlkiisa uu yidhi addaanniina billaahi danna sawi kuwa maarata alla ku malaynaya mala xumaan calayhim daa'iratu sawi wixii wareegayoo xumaa iyaga dushooda ha ahaado oo dulinimo iyo cadaab ha ku dhacaan musiibadii marka waxaa lagu magacaabay daa'iro mid wareegaysaa lagu magacaabay sababtoo ah qofkii yay koobtaa oo dhinacyada ka martaa maxay u maleeyeen marka nimankaas iyaguna gaaladaahi nebiyullaahi maxamed inaan alle u gargaaraynin iyo mu'miniinta ruuya min xadiidi ibni cumar radia allahu canhuma waxaa laga wariyey xadiidka ibni cumar akbaru lkabaa'iri suu u danni billaah dembiyada waaweyn waxaa u sii weyn in alle lagu malax xumeeyo rawaahu nmarduuya yaa wariyey muxaqiqu wuxuu leeyahay waaba mowduuc waxaa ku jira nin la yidhaaha ibnu bishr oo bellow ah marka muxaqiqu wuxuu leeyahay sida uu mualifku ishaarayo inuu mawquuf ku yahay ibnu cumar maahee waa marfuucnimaa lagu wariyey laakiin wax sugan maaha sheekh fawsaan wuxuu yidhi kabaa'irtii waxaa ka mid ah in malaha alle lagu xumeeyo taasna waxaa ka mid ah marka qofku uu dhimanayo inuu malihii alle ku xumeeyo rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla alay slam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah qofkiin yaanu dhimanin ilaa isagoo malihiisa ku wanaajinayo allah ma ogiye laakiin marka aan geeridu soo dhowaanin ee caad uu qofku u nool yahay waxaa munaasaba uu leeyahay shiikhu inuu wax isku dheelitiran ka dhigo cabsidii iyo rajadii oo midnaba aanu maaragtay khaalib ka dhigin laakiin marka la dhimanayo sidaa waa ka duwan tahay waxaad qallibaysaa oo aad maaragtay badinaysaa oo aad xoojinaysaa rajihii aad qabti sababtaa wakhtigii la shaqaysan karay wuuba dhammaado markaad dhimanayso oo camal ma jiro marka alla malihii ku wanaaji marka mala wanaajintii waa maxay waa inaad malayso in alla uu kuu naxariisanayo oo ku cafinaayo culimmadu waxay yidhaahdeen qofku markuu caafimaad qabo waxaa u wanaagsan in cabsidii iyo rajadii ay macnaha isku si u taha qaar baaba waxay yidhaahdeen cabsida ha badiyaba ha xoojiyo si uu xumaanta uga fogaado laakiin qofku markay geeridu u soo dhowaato ee calaamadaheedu u arko wuxuu xoojinayaa oo uu ka dhigayaa mid ka badan rajadii amase rajo unbuu macnaha ee qalbigiisa gashanaya oo cabsidii meel buu maaragtay iska dhigayaa bay leeyihin sababta marka maaragtay rajada loo xoojinayo waa maxay ama loo barax tiraayo dee cabsida danta laga leeya waa maxay in macaasidii laga joogo dee haddana macaasi maba la samayn karaba qofku waa dhimanaya laakiin culamada le weli cabsida ha socoto iyagu waxay leeyihiin dee qofkii wuxuu ka baqayaa in maaragtay xumaantii uu samayn jiray ay hoojiso maanta macnaha makriga alle kama aamin hawaay macnuhu marka waxay leeyihiin maadaama waktigii macaasida laga joogaayo oo hadda aanu jirin qofkuuba sii dhimanayo waxaa sunno ah bay leeyihiin inuu malihii wanaajiyo taas ay kusii guda jirto weliba baahi qofku uu muujinayo inuu allah u qabo una hoggaansan yahay isagii sheekh fuusan wuxuu leeyahay aayadan ah wadaalikum dannukum aladii danantum birabbikum ardaakum waxaa lala hadlayaa gaaladi malaha aada malayseen alla inaan wax badan oo aada samaynaysaan ogeyn oo gaalnimo iyo shirki ah oad samaynaysaan malahaas aada malayseen inaanu alla ogeyn waxaas xun aad samaynaysaan yaa ardaakum idin halaagay markaasaad waxaad ka mid noqoteen kuwa khasaaray maxay u khasaareen marka waa malihii alle ku xumeeyeen waa oo ay maleeyeen inaanu ogeyn oo aanu daacanaynin ay samaynayaan marka xaqii alle ayay maaragta ku xadgudbeen meeshan alle uu yidhi addaaniina billaahi danna sawi calayhim daa'iratu sawi markii rasuulku sal ly slam uu dagaal u baxay yaa nimanka munaafiqiinta ahaa ay ka hareen iyagoo u malaynaya in muslimiintu aysanba soo noqon doonin oo la layn doono sida alla uu yidhi bal danantum waxaad u malayseen an lan yanqaliba alrasuulu rasuulku inaanu soo noqonayn iyo walmu'minuuna mu'miniintii ilaa ahlihim dadkoodii abadan weligood saasaad u malayseen markii uu soo noqday rasuulku sal ly slama isagaiyo asxaabtiisu iyagoo weliba soo guulaystay yaa munaafiqiinta yimaadeen iyagoo cudurdaar samaynaya maxay yidhaahdeen shaqalatnaa amwaaluna wa ahluuna faastakfir lana waxaana shuqliyey aan ku mashquulnay xoolaheennii iyo ahalkeennii ee dembi dhaaf alle noo weydii yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim waxay carabadooda ka leeyihiin waxaan qalbigooda ku jirin bal kaana allahu bimaa tacmaluuna khabiira yaa lagu khatima aayaddii marka iyagu marka waxay leeyiin waxaan na shuqliyey ee naga kaa reebay waa xoolo iyo ciyaal aan ku mashquulnay markaasu alla wuxuu sheegay waxaa reebay inay ahayd malaxumadii alle ay ku malaxumeeyeen ay u maleeyeen inaanu u gargaaraynin rasuulka sal ly slam bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahliyihim abadaa macnaa waxay rajeynayeen ama ay macnaa jeclaysteen in rasuulku sal slama uu dagaalka ku dhiman doono isaga asxaabtiisuba isaga iyo asxaabtiisuba ay baabi'i doonaan saasay ay rumaysnaayeen ama jeclaayeen marka ma ictiqaadsanayn inay soo noqonayaan soo nabad noqonayaan oo waxay tamaniyeen nimanka munaafiqiinta ah in cadowgii muslimiintu uu muslimiintii ka takhalluso mala xunay marka maleeyeen waxaynu noqdeen qolo halaagsamay wuxuu caddeeyey alle in wax jihaadka ka reebay ay ahaayeen malaxumahaas ay alle ku malaxumeeyeen oy u maleeyeen in rasuulka sal slam asxaabtiisu aanay gaalada la dagaalami karin kana adkaan karin maadaama cadadkooda uu yaryahana ayba wada dhammaan doonaan oo aysan ka soo noqon doonin dagaalkaas saasay ictiqaadiyeen manahaas xun ictiqaadiya meesha waxaa ka caddaa taguu leeya shiikhu in alle oo malihii lagu xumeeyaa ay tahay kabiiro iyo dembi weyn oo dembiyada waaweynaa ka mid ah sidaa darteed qofka muslimka ah waxaa u habboon inuu mar walba ahaado mid malihiisa ku wanaajiya rabbigiis si kastoo xumidiisu ay u badato oo dembigiisu uu weynaado qofkii marka waa inuu gartaa in albaabkii toobada uu furan yahay allana addoonka uu toobada ka aqbalo haddii uu u soo noqdo oo u toobad keeno oo uu malihii ku wanaajiyo farajkuna waa dhow yahay wazaada ibn abidunya ibn abidunya wuxuu kusii siyaadiyey fa ina qowman ardaahum suu dannin billaah qolo ayaa waxaa halaagay malaxumada ay alle ku malaxumaynaayeen وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر وحلقوري رضي الله عنه الله كرع النودة قال إنو يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاتي بثلاث وعن مغليب لي رسول قال صلى الله عليه وسلم أوله انت أنو دمانين سدح أبين كهر لا يموتن أحدكم قفكين يانو دمانين إلا وهو يحسن الظن بالله إلا إساقو ماليه ألكو وناجنا يموغيه akhrajaahu bukhaari muslim baa weliyu yiri muxaqiq wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa la keli noqday muslim bukhaari ma werin waxaana ku jira kadigid laga digaayo in naxariis alle laga quusto iyo isku boorrin laysku boorrinaayo qofku marka uu sii dhimanayo inuu rajaha wanaajiyo xadiid kalena waxaa ku jirtay ana cinda danni cabdii bi anigu waxaan uun ahay adduunku sida uu i maleeyo uun baan maaragtay cindigeeda ah xadiidkan waxaa ku jiru leeyahay shiikhu ka digid laga digaayo in naxariista alleh laga quusto lagana quusto cafiska alleh waxaana xadiidka ku jira isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo rajadii kumaba sii jirto marka geeridu soo dhawaatoe iyo marka musiibooyinka iyo kurbooyinka iyo dhibaatooyinku ay jiraan wasaada ibn abidunya ibn abidunya wuxuu ku daray riwaayadaas fa ina qowman ardaahum suu u dannin billaah qolo ayaa waxaa halaagay malihii ay alle ku xumeeyeen markaas alle wuxuu yidhi wadaalikum dannukum aladii danantum birabbikum ardaakum fa asbaxtum min alkhaasiriin wadaalikum kiinaas dannukum aladii danantum birabbikum malihii aad alle ku malayseen inaan ogeyn wax badanoo waxaad samaynaysaan oo xunxun oo shirki iyo macaasiya inaan ogeyn aad u malayseen kaas ayaa ardaakum idin halaagay fa asbaxtum waxaad noqoteen min alkhaasiriina kuwa khasaare kuwa ka mid aad noqoteen siyaadadaas marka muxaqiq wuxuu leey iyada lafteeda waa munkar ma sugna sheekh fuusaan wuxuu yidhi kabaarti waxaa ka mid ah in malihii alle lagu xumeeyo mala xumayntaasina alle wuxuu ku tilmaamay un kuwii munaafiqiinta ahaa oo aayado dhowra yaa taa lagu sheegay shaydaankuna dadka qalbiga ka jiran malaxumadaasuu geliyaa oo ah ila inaanu addoommada khayr la doonin oo qofkan la cadaabi doono oo toobadiis aan la aqbalaynin waswaas yuu ka buuxiyaa qofka qalbigiisa markaasuu addoonkii wuxuu ka quusiyaa naxariista alleh oo wuxuu ka dhigaa qof ka quustay maarata farajka alleh taasina marka waa dembi dembiyada waaweyn ka mid ah oo munaafiqiinta lagu tilmaamay gaalada yadunnuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya alle waxay ku malaynayaan malo oo malihii xaqa ahaa aan ahayn sidii jaahiliyada u malayn jirtay sida xun alle ugu malayn jireen waa sidii dhacday buu leeyahay shiikhu dagaalkii uxud dhibaatadii iyo dhibkii yaa ku darsaday dadkii muminiinta ahaa qaar badan baa dhintay markaasa munaafiqiintu waxay u maleeyaan in khalaas muslimiinta maanta ay ugu dambayso oo hadda kadib rasuulka sal slam aaban loo gargaari dooninba isaga asxaabtiisa islaamkiin uu dhammaan doono saasay alla u maleeyeen waana jaahiliyadii malahoodii marka waxay u maleeyeen nimanka munaafiqiinta ah in rasuulka asxaabtiisu aanay usoo noqon doonin ahalkoodii markay dagaalka u baxeen kadib saasay marka dagaalka uga dib dhaceen oo ay dagaalku u aadi waayeen marka allowna rasuulkiisii u gargaaray isagaiyo asxaabtiiba oo ay guul la soo noqdeen ayay rasuulka sal slm u yimaadeen iyagoo u cudur daaranaya oo leh xoolaheennii iyo owlaadeennii iyo ahalkeenni baana mashquuliyey shaqalatna amwaaluna wa ahluna faistakfir lana yaquuluuna bialsinati maa laysa fii quluubihim munaafiqiinta marka saas waay malahoodu laakiin qofka muuminkaa malaha alle waa uu ku hagaajiyaa malaha uu alla maarata malaynaayo waa uu wanaajiyaa si kastoo dhibku ugu darsado ma quusto qofka muslimka ah sababtu wuxuu og yahay naxariista alle inay waasicta dhibkan ku dhacayna uu yahay imtixaan la imtixaanayo si kastoo marka dhibku ugu bato rajaha uu maarata alle ka leeyahay waa uu weynaadaa sidaa darteeda rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slama waclam ana alnasra maca asabri wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alusri yusraa xadiidkii imaam axmed uu weriyey waxaad ogaataa in guusha ay la jirto dulqaadka marka aad sabarto yaad guul heshaa qof aan sabrinin guulmaba gaaraba wa ana alfaraja maca alkarbi faydidii musiibadii lagaa faydayana inay macnaha kurbada la socoto marka murugtaas waxaad ka rajaynaysaa alla inuu kaa faydo wa anna maca alcusri yusraa culayskii iyo dhibkiina waxaa la jira fudayd oo barbar socda qofka muminkaa marka waa sidaa markastoo dhibku uu ku darsado kalsoonida uu ku kalsoon yahay way sii xoogowdaa si kastoo cadowga ugu tasallutana ma quusto qofka muslimka ah sidoo kale qofka muuminka ahaa waxaa waajib ku ah haddii uu dambaabo inuu allow toobad keeno malihiina alle ku hagaajiyo in toobadiisa la aqbalaayo dembigiisana la dhaafaayo sidaa darteed alle wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru raxiim addoommadaydow ee ah kuwa maaratay naftoodii xadgudub ku sameeyey ee dembiga dhex dabaashay laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista allah ka quusanina in allaha yakfiru dunuuba jamiica haddii la toobad keeno alla dembiyada dhan waa u dhaafaa innahu huwa algafuuru raxiim isagu waa mid dembi astur badan oo naxariis badan shiikhu wuxuu leeyahay si kastoo dembigu u weynaado qofka muminka wuxuu og yahay in xafiska alleh uu ka wen yahay hadduu toobad keenana alle ka toobad aqbalaayo si kastoo dembigii uu u wenyahay xataa qofka aan muslimka ahayn hadduu toobad keeno oo uu soo noqdo islaamkii soo galo alla waa uu ka toobad aqbalaa naxariistiisana waa geliyaa qofkii marka marnaba munaasib uma ah inuu quusto oo faraj iyo fayid alle inay u timaado inuu ka quusto maaha marka kurbo ay haysato ama uu ka quusto in maar dembigiisii la dhaafaayo markauu dembi ka toobad keeno sidoo kale haddii geeridu u timaado waxaa munaasaba inuu malaha alle ku wanaajiyo oo aanu naxariista alle ka quusanin waana inaanay cabsidu qaalib ka noqonin markuu dhiman rabo qofku rajahadu waa inuu xoog lahaadaa marka aad dembi ku dhacdo si aad u toobad keento ila haddaadan rajaba lahayn toobad keeni maysid moogta marka kurbo iyo musiibo lagu dhacana sidoo kale rajahaadu ha xoog badnaado marka aad dhiman rabtana sidoo kale rajahaadu ha xoog badnaado laakiin kufaarta laakiin gaalada iyo munaafiqiintu saa waa ka duwan yihiin oo alle waxay ku xumeeyaan malihii sidaa darteed yaa alla u haydaaraye sidaa darteed yaa alla haydaariyey nimankii gaalada ahaa maalinkii qiyaamada markay jahanamo gelaayeen wuxuu yidhi walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kathiira mima tacmaluun wadalikum danukum aladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin waxay u maleeyeen inaanu alla ogeyn wax badanoo ay samaynayaanoo gaalnimo iyo shirki ah alla inaanu ogeyn saasay u maleeyeen markaasay gaalnimadii iyo xadgudubkii kusii madax taageen sababto waxay u malaynayaan inaanu alla taalacanaynin waxa ay samaynayaan ousan cilmiba u lahayn waxay isleeyihiin waxaan waan iska halmaamayaa waan iska baaba'ayaa laakiin qofka muuminka ahi malaha noocaasoo kale ma maleeyo wuxuu ogyahay inuu alla wax walba ogyahay oo alla wax maqlo waxna arko alluu marka iska ilaaliyaa sababtoo alle wax ka qarsooni ma jiraan macaasida buu iska ilaalin layaa qofka muslimka ahaa iyo dembiyadii daacaadkina waa u badinayaa taasina waxay ka dhalataa uun markuu qofku alla muraaqabeeyo laakiin gaalow taa waa ka duwan yihiin oo waxay u maleeyaan in alla maarata uu farax ka qaaday oo aan la koobaynin oo aan la xisaabinaynin wixi ay samaynayeen laakiin alla ayaa ku radiyoo yidhi yowma yabcaduhum allaahu maalin alla uu soo bixinayo ayagii jamiican iyagoo maaragtay dhan fa yunabi'uhum markaa wuxuu u sheegayaa bimaa camiluu waxay samaynayeen axsaahu allaahu waxaa alla waa uu koobay wa nasuuhu ayaguna waa iska halmaameen kuwii camallada samaynayay waaba iska halmaansan yihiinba wallahu calaa kulli shayin shahiid allana wax walba marag ayuu ka yahay wixii muuqdayo wixii qarsoonba macnaha wax ka qarsoon alla ma laha ittaqi illaaha xaysumaa kunta yaa uu yidhi rasuulku sal l slam alla ka cabso meel kastoo aad joogto wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal l slam al ixsaanu an tacbud allaha ka annaka taraahu fain lam takun taraahu fa innahu yaraak ixsaanku waa maxay waa inaad allah u caabudo sida adoo arkoo kale haddii aad aduu arkaynin alla isagaa ku arka yaqiintaadu haddaanay gaarin sidii inaad noqoto qof alla u arkaaya si muuqata oo jahriya taas waa darajada koowaade ha ka hoos marin inaad u dhaqanto sidii maaragtay alla inuu ku arkaayo oo kale waa darajada labaad waa ixsaankii marka oo addoonkii rabbi u dhexeeyey oo qofku waxaa moodaa inuu allaah ku arko magacyigiisii iyo tilmaamihiisii iyo nicmooyinkiisii yaqiintiisaa marka xoog badan adduunyada hadda alle indhaha caadiga laguma arko laakiin basiiraa lagu arkaa marka maadaama uu basiiradii ku arkaayay waxaad moodaa inuu marka indhihiisa caadigaa ku arko kale hadduusan darajadaa gaarin ha ogaado in alla uu arko oo alla uu jeedo isaga ixsaankii iyaduna ka mid tahay laakiin darajada koowaad waa ka hooseysaa buu leeya sheikhu walahumaa can abi hurayrata marfuucan walahumaa bukhaari muslim waxay leeyihiin can abi hurayrata laga wariyey radia allahu canhu marfuucan iyadoo maaragtay uu marfuuc yahay xadiidkaasi oo rasuulka sal slm loo tiiriyey qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waa xadiis qudsi ana cinda danni cabdii bii anugu waxaan ahay malaha addoonkaygu uu ii maleeyo agtiisaan ahay hadduu dambi dhaaf ii maleeyo inaan u dambi dhaafaayo markuu dambi dhaaf weydiisto oo aan aqbalaayo toobadiisa markuu toobakeen sameeyo oo ducadiisa aan ajiibayo markuu i baryo aniga iyo sidoo kale in alla uu difaaco markuu difaac u baahdo waxaa kaloo lagu fasiray in loola jeedo ana cinda danni cabdi bi yacnii rajadii in loola jeedo iyo in maarata qofku cafigii cafiska alleh uu rajeeyo qaadi ciyaadna wuxuu leeyay taasaa saxsan zaada axmed ibnu xibbaan axmed ibnu xibbaan waxay ku dareen xadiidka in danna bii khayran falahu hadduu khayr aniga ii maleeyo haddii wixii uu maleeya buu maaragtay leeyahay wain danna bii sharan hadduu shar ii maleeyana falahu yacni wixii uu maleeyey inuu macnaha shar ku samaynayo hadduu isagu maaragtay maleeyana wixii uu maleeyey u leeyahay mucaamalada la mucaamaloonayo waxay ku wareegaysaa hadba malihiisu sida uu yahay shiikhu wuxuu yidhi waa xadiid weyn buu yiri kani xadiidka abu hureyra oo alla uu leeyahay ana cinda danni cabdi bi hadduu khayr ugu maleeyo khayr baan siiyaa hadduu khayr maleeyo khayr baa la siiyaa hadduu shar maleeyana shar baa la siiyaa oo abaalmarintu hadba waa sida maaragtay camalka jinsigiisa uu ahaa wixii la sameynaya say ahaayeen abaalmarintuna qofkii marka maleeya inaan toobadiis la aqbalaynin oo alla uu cadaabaayo oo ilaa ilaa ahlunaar uu ka mid noqonayo kaasida waxaa lagu abaal mariyaa hadba malihiisu sida uu ahaa sababtoo alle ayuu maarata malihii ku xumeeyey laakiin hadduu malaha alle ku wanaajiyo oo u yaqiinsado alle in dembigiisa u dhaafaayo markaas malihiisi wanaagsanaa yuu maaragtay alle u xaqiijiyaa xadiidka macnihiisu waa maxay buu leeyahay shiikhu xadiidka macnihiisu wuxuu yahay buu yidhi shiikhu in alla uu addoonka kula mucaamaloodo hadba sida uu u maleeyo wuxuuna ku sameeyaa waxa uu ka filanayo oo khayr mashar ah muraadkuna waa maxay waa iskutirtisiin laisku tirtisiinaayo in rajihii laga hormariyo cabsidii iyo in alle malihii lagu wanaajiyo sidoo kale kadigid laga digaayo sidoo kale kadigid laga digaayo quusasho iyo isku tirtisiin laisku tirtirsiinaayo in rajadii la wanaajiyo wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online